alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu calى nabiyina muxamadi wcalى aalihi waصaxbih slama tasliima kasiira baabu lxahi calى tahabuti fima yaquuluhu wayaxkiih wuxuu baab u yahay boorinta la ysku booriyey cala tahabuti inuu qofku iska hubiyo fiimaa yaquuluhu waxa uu leeyahay ee wayaxkiihi uu sheegayo dadka uu ka sheegayo qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun waxaanad cilmi u lahayna raacraacin oonad ogeyn waxaa markaa aayadda laga qaadanayaa in wax la yska hubiyo wax la yska sugo wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid aayadahan dhowr jeero horena waynu soo maray dibna sheekhu wuu soo celcelin doonaa waayo macaanida uu ka warramaayo waa loo deliishanaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi kafaa bilmari qofka waxa ugu filan kadiban been an yuxadida inuu ku waramo bikulli maa samica wax kastoo uu maqlo rawaahu muslimun muslim baa wariyey qof kaba been intaasaa ugu filan wax kastoo uu meelaha ka maqlo ee inuu isaguna sii sheego sababtuna waxay tahay caada ahaan qofka wararkan soo gaadhaya dee run iyo beenba way leeyihiin oo sida qofka runtu u soo gaadhaysay beentuna u soo gaadhaysay marka inuu wax iska hubsado oo wixii uu ogaado inuu run yahay inuu sii gudbiyo weeye dii laakiin wax walba uu siisa sii dhaafiyo dadka u sheego shaki ma laha inuu noqonayo wax beenahoon waxba ka jirin mid faafiye ama faafinteeda ka qayb qaatay marka qofku wax kastuu maqla inuu sheego diidista si aada laynoogu diiday baa xadiiska laga qaadanaya وعn smurة رadي الlه عnه qاala qاala rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم man xadaثa cani qofka aniga iga sheega bxadiiثi war yaraa wuu malaynaya anahu kadibun been inuu yahay wahuwa isagu axad اlkaadibiina kuwa beenaalayaasha midkood weyi rawaahu muslim lafdiga yaraana waa lagu wariyaa yuraana waa lagu wariyaa labada jeerbana macnaheedu macnihii u malaynayo unbay noqonaysaa bimacnaa yadunnu waxaa kaloo qiila odhanayaa yaraa marka yada la kordhiga waa bimacnaa yaclamu wuu og yahay inuu been yahay oon u hubin markaa inuu run yahay oo xadiid macnihii sugan uu yahay fa huwa axadu alkaadibiin kuwa beenaha sheegay mid ka mida weeye markaa xadiidkii qofku rasuulka markuu ka sheegaye salى اllahu alayhi wasalam uu leeyay rasuulkaa sidaa yidhi waa inuu huba inuu rasuulka ka sugan yahay ama ugu yaraana ay ula badan tahay oo dani qaaliba uu meesha jiro inuu rasuulku yidhi alkaadibiinadaasna alkaadibiina waa lagu wariyey bisiiqati اljamci waxaa kaloo lagu wariyey axadu اlkaadibayn bisiiqati tahniya markaa taniyada kolka la idhaahdana macnuu wuxuu noqonayaa kii beenta sameeyey iyo kii sii faafiye dadka sii gaadhsiiyey labadaa mid ka mida weeye walow isagu yaanu samaynbae mar haddii uu sii sheegay dadkiibuu isna sii gaadhsiiye oo fidisteeda ayuu ka qayb qaatay beenta rasuulka sala allahu alayhi wasalam lagu been abuuranayo ama ilaahay lagu been abuuranayaana beenta cid kale lagu been abuuranaya sidaynu ognahay aad bay uga daran tahay oo shaqo kuma laha waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la yidhaah saasuu sameeyey ama sidaasuu yidhi tashriic iyo sharciyeyn baa ka dhalanaysa ree qofku hadduu rasuulkii wax ka sheego u ha rasuulkaa sidaa yidhi xadiiskaa rasuulkaa yidhi waxaa ka dhalanaysa in lagu camal falo oo dee sharci loo qaato sidaa awgeed baa waa arrin aada u khatar badan weeye xadiidtii kale ku soo aroortayna waynu garanaynaa man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar wa can asmaaa radia allahu canha ana imra'atan haweeney baa qaalat waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow ina lii waxaan leeyahay daratan haweeney dangala'a baan leeyahay dara bifatxi daadi waa haweeneyda gabadha kale lala qabaa la ydhaha dara had iyo jeerna daraa'irtu ama daraadku dumarka la wada qabaa waa kuwa isu cadow ahoo haddii allaba kuu roon yahay ma aragtay ay midibata kale siday uga takhallusi lahayd bay ku dadaashaa ugu yaraan isuma niyad fiicna oo isuma sin bannaana in yar oo yar oo yar mooyaane markaa waxay tidhi inna lii daratan gabadh darra'a baan leeyahay oo nala wada qabo hal calaya junaaxun dembi ma iga haystaa in tashabbactu min zawji haddii xagga ninkayga aan markaa isugu dhiso hayra aladii yucطinii wuxuu isiiyo waxaan ahayn oo aan muujisto wuxuu isiiyo waxaan ahayn inuu isiiyo si markaa waxa weeyaan aan isaga giijiyo oo waxa weeye haweenayda darradayda ah ay u aragto in maaragtay dee waxaanu isiinin inuu isiiyo waaya hadday sidaasi dhacdana shaki kuma jiro inay sababu noqonayso ninkiiyo haweenaydii kale inay isku dhacaan waayo xaqiiq ahaan waxaanu siininba marka uu waxa weeye ay isu muujisay inuu siiyo halkaa waxa weeye dhib baa ka iman karaysa faqaala nabiyu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam almutashabicu qofka iska dhergiya ama muujista bimaa lam yucطa waxaan la siinini ka laabisi thawbay zuurin laba maro oo beena qof u saaxiib oo xidhan ayuu la mid yahay mutafaqu calayhi almutashabicu qofka iska dhergiya ee muujista inuu ka dhergay oo uu haysto bimaa lam yucطa waxaan la siinini ka laabisi thawbay zuurin laba maro oo markaa beenahoo baail ah qof qaba oo xidhan oo kale ayuu ka dhigan yahy mutafaqun calayh oo macnihii zuurkaa iyo beentaasaa tin iyo cidhib qofkaasi dhammaystay oo gaadhay wuxuu idhi almutashabicu huwa aladii yudhiru waa ka muujinayaa shibaca dherega walaysa bishabcaana isagoo aan dheregsanayn buu haddana dhereg muujisanaya oo macnaahu macnihiisu waxa weeye hunaa halkan annahu yudhiru wuxuu muujisanayaa annahu xasala lahu inuu helay fadiilatun fadiila inuu helay walaysat xaasila iyadoo aanay xaasil ahayn oo aanu helin tusaale ahaan welinimo inuu maaragtay helay weli ilaahay yahay ama cilmi inuu helay ama maal inuu helay ama mansib inuu helay iyo wixii la mid a walaabisu thawbay zuurin ay dii zuurin weeye laba maro oo zuur iyo buhtaan iyo beenu saaxiib ah mid xidhan buu ka dhigan yahay wa huwa aladii yusawiru cala annaas waana ka dadka tusaayo xaqiiqadu si aanay ahayn bian yatazayaa biziyi ahli الzuhdi aw alcilmi aw اtharwa waa inuu waxa weeyaan isu ekeysiiyo hay-adda iyo qaabka dadka ahluzuhdiga ah ama ahlulcilmiga ah ama ahlu tharwaha ah ee xoolaha badan ayuu markaa iyagu isu ekeysiinaya liyktara bihi naasiku mise liyktara bihi nnaasu si dadku ay waxa weeye ugu dagmaan walaysa huwa bitilka sifati sifadaana kuma sugno sifadaa ma laha ahlucilmiga ka mid ma aha dhaqaaliyo maalna ma haysto ahlu zuhdigana ka mid ma aha ha yeeshe eh sifadooda iyo hay-adooda iyo qaabkoodu muujisanayaa si dadka uu dago wa qiila kayru daalika kaa waxaan ahayna waa la yidhi wallahu aclam macnii siyaabaha aynu sheegnay siyaaba aan ahayna waa loo fasira markaa laba maro maxaa looga dhigee loogu tusaaleeyey qofkaa labada maree beentaa xidhan waxaa loogu tusaaleeyey wallaahu aclam yanii beentiisa ayaa laban laaban oo naftiisana been buu ka sheegay cidduu muujisanayo inay wax siisay ama wax ka soo gaadheen xaggeedana been buu ka sheegay oo naftiisa been buu ka sheego waxaanu haynin waa kan muujisanaya inuu waxa weeye la siiye ama uu hayo ma garatay taasi waa mid ciddan uu leeyahay waxba i siisay sida hadday haweenay tahay tusaalahaan ninkeeda ka sheeganayso sida sababulwuruudkan xadiidku sheegayoo kale ama uu qofku leeyahay ilaahay baa i siiyey fadli iyo karaamo iyo khayr ama cid kaleba uu ka sheeganayo ciddaayna dee xaqiiq ahaan haddaanay waxba siinin iyadana uu ku been abuurto marka calaa kulli xaal qofku waxaanu markaa haynin inuu muujisto ama uu iska yeelyeelo ama uu waxa weeyaan markaa inuu haysto sheegto arrinta noocaasi ah waa mid la diiday weeye baabu bayaani khiladi taxriimi shahaadati zuur qowl الzuur waa alkadibu wاlbuhtaan waa beenta iyo buhtaanka iyo been abuuradka weeyi shahaadaةu zuurkana ka mid ah markhaatiga beenta waa shahaadaةu biاlbaطil waa in shay markaa baطil iyo xaq la-aan lagaga markhaati kaco laakiin haddii xaq lagaga markhaati kacayo oo sida dhabta ah lagaga markhaati furaayo shahaado xaqay noqonayso qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi wajtanibuu ka dheeraada qowla zuur hadalka markaa waxa weeye ee beenta ah ee xun hadalka xun oo dhan ka fogaada qowlu zuurka ilaahay wuxuu maaragtay ku soo daray ama uu ku dhex sheegay aayado uu shirkiga kaga warramayey oo aayadaha xalka ka horeysa iyo xagga ka dambeeyaba shirkigaasi ka warramayeen واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق تاسنا وحي دليلتها إخواني قول الزور كاس حمان تليه هي صدف والحمدي سؤال وينتهي وقال تعالى ولا تغف ما ليس لك به علم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد ربك أقول فيسك أيوه جرا وامد أوغو كور هيا وححنا أي كسبنا أن عقاب تيسا ولا ديارة وقال تعالى وحك ربي والذين كوا لا يشهدون أن حادرهين الزور باطل كأيحمانت أن حادرهين marka haadihi alaaya alkariima waxay ka mid ahayd aayaadkii ilaahay uu ku sifaynayo cibaaduraxmaanka dad baa jira cibaaduraxmaan ilaahay uu u bixiyey addoommaha allaha raxmaanka ah oo uu isugu idaafeeyey litashriif uu isugu idaafeeyey baa jira waayahay dadkaasi sifooyin badan oo qiimo badan oo ay leeyihiin baa alla tilmaamay weliba inay jannada gelayaanna ilaahay xagga dambe aayaadka uu ku sheegay waxaa ka mid a sifooyinkooda waladiina laa yashhaduuna azuur waa kuwa aan zuurka xaadirin markaa sideedaba shahaadadana joogista iyo xuduurkana waa way u soo aroortaa iyadoo looga jeedo markhaatigii markhaati kiciina way u soo aroortaa waayahay halkanna labada macnoba ahlulcilmigu way ku macneeyeen oo waxaa lagu macneeyey waladiina laa yashhaduuna azuur ay aladiina laa yaxduruuna maxaadira albaail meelaha baailka iyo xumaanta lagu hayo waa kuwa aan iman ahayn een ka qeyb gelahayn sida meelaha heesaha iyo jaaska iyo qarmuunku ka baxayo wakadaalika ciidaha gaaladu meelaha ay ka jiraan iyo wixii la mid ah waa kuwa markaa acyaadda gaalada aan ka qeyb qaadanahayn ee sinaba aan uga qeyb qaadanahayn waxaa kaloo lagu fasiray waa kuwa aan maaragtay zuurka iyo beenta ka markhaati ka ahayn ee markhaatiga beenta aan furahayn labada macnona aayaddu way koobsanaysaayoo labada arrinba waa laba arrin oo xun dadka wanaagsanina way ka fogyihin oo way ka nasahan yihin waayahay wa can abi bakrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam alaa unabiukum ma ydinka waramaa biakbari lkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ma ydinka waramaa waay qulnaa waxaanu nidhi balahaa yaa rasuul allah marka alkabaa'ir dembiyada waaweyn bay sharciga ugu soo aroortaa xataa iyadoo maaragtay kuwa lagu gaaloobayo iyo kuwa kaleba iyadoo kabaa'ir lagu sheegayo way soo aroortay sida xadiidkan oo kale waay waxaa kaloo nusuusta qaarkood ay ugu soo aroortay ereyga alkabaa'ir iyadoo muraadka looga jeedaa uu yahay dembiyada waaweyn hase ahaatee aan diinta lagaga baxahayn sida shafaacati liahli lkabaa'iri min ummati oo kale qulnaa waxaanu nidhi balaaha yaa rasuula allah haaya noo sheega oo nooga warran rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi alishraaku billaah ilaahay in loo shirki sameeyo weeye waa cuquuqulwaalidayni iyo labada waalid in lagu caasigaroobo oo caaq lagu noqdo wa kaana wuxuu ahaa mutaki'an mid jiqilaysan oo tankiigu ahay oo fajalasa wuu soo fadhiistay oo faqaala wuxuu ihi alaa wa qowlu zuur alaa hooya baraaruge wa qowlu zuur iyo hadalka beenta ah hadalkaa beenta ah markhaatiga beenta ahina wuu soo gudagelaya famaa zaala kama zuuli yukariruhaa inuu jumladaasi dambe ku celceliyo xataa qulnaa ilaa aanu nidhi laytahu sakata alla muu iska aamusa haddaba muttafaqun calayhi horena waynu u soo mara marka laytahu sakata sababtay u yidhaahdeen waxa weeye lilishfaaqi wataraxum yani naxariisasha ay u naxariisanayeen iyo turis ay u turayeen daraaddeed saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kabaa'irtaasi aad bay u waaweyntay waxaana ka mida qowlu zuur aad baanu rasuulku ugu celceliyey dhibaatada uu leeyahay ayay ku tusaysaa dadka markaa ay shaqadaba u tahay haddaba inay markhaati beenaalaha ku shaqaystaan oo waxaan waxba ka jirin oo aanay ogeyn inta wax yar loo dhiibo oo la laaluusho ka markhaati kacayo waxaanay ogeynoo dooc iyo dareen aanay ka haynin meelaha intay tagaan maxakamadaha iyo yidhaahda sidan uu ahayo annagaa ogeynoo goobjoog baanu ahaynoo sidan kale ahayd dadka noocaasi guuldarro weyn bay dhex fadhiyaan ilaahay jalla wacalaa si deg dega inay ugu noqdaan oo ay ka toobad keenaan ayaana waajiba weliba arrintaasi waxay sabab u tahay dad xuquuqdood in la duudsiiyo iyo xoolo bini aadam ama qof xoolihii in xaqdarro lagu cuno baabu taxriimi lacni insaani bicaynihi aw daaba wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay ee lacni insaanin qof in la nacdalo bicaynihi cayn ahaantiisa la nacdalo gaar ahaantiisaoo laha hebel tusaale ahaan ama kaa aw daabatin ama daabad in la nacdalo kadaalika shaynaba in la nacdalo ma aha gaar ahaantiisa hadduu doono jamaadba ha noqdo dhirtaa halkaa ku taallaba ha noqoto xayawaankaa ha noqdo shimbiraha ha noqdo xoolaha aynu isticmaalayna ha noqoto qof gaara ha noqdo in la nacdalo gaar ahaantiisa loo nacdalo waa laynaga xarimay buu sheekhu tilmaamaya raxmat ullaahi calayh waa tahay qaala wuxuu uhi wacan abi zaydin haabit bni daxaaki alansaariyi radia allahu canhu wa huwa min ahli baycati ridwaani baycat ridwaan baycadii la odhan jiray saxaabadii xaadirtay buu ka mid ahaa qaala wuxuu yihi saxaabigaasi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi man xalafa qofka ku dhaarta calaa yamiinin dhaar qofka ku dhaarta bimillatin diin diintaasoo hayrilislaami islaamnimada aan ahayn kaadiban isagoo been sheegayo mutacamidan u qastiyaaya oogaanay ka tahay fa huwa kamaa qaala sidaa uu yidhi weeye waaya oo macnuhu wuxuu noqonayaa wallahu aclam qofka idhaahdo tusaale ahaan haddii waxaa sidaa noqon waayo diintaasa yuhuudi baanay tusaale ahaan ama kiristaan baanay ama majuusi baanay haddii waxaasi waxa weeye aanu sidaa ahayn waay fa huwa kamaa qaala sidaa uu yidhi weeye oo waxii uu sheegaya hadduu sidii noqon waayo diintaasi uu isagu ku dhaartay isagoo u qastiyay ayaa loo nisbaynaya waxaana yidhaahdeen ahlulcilmigu haddii markaa arrintaas ay ka tahay inuu diintaasi qabsado ama uu ka diin yeesho iyada oo uu ku dhaqmo dee kaasi waa gaal weeye diintaasi ayaana maaragtay loo nisbaynaya yuhuudiyada ama kiristaanka ama majuusyada ama waxa uu sheegtay dii laakiin ay ka tahay uun goolaaftan oo tusaale ahaan uu wax doonayo cidu inuu ugu diido ama uu maaragta wax ku sugo waxay leeyihiin ilaahay jala wacalaa dembi dhaaf ha weydiisto waman qatala nafsahu naftiisa qofka ku dilo bishayin wax cudiba bihi waa lagu cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame waa lagu cadaabaya waxaa uu isku dilo naftiisa uu ku gooyey baa lagu cadaabaya hadduu meel iska soo tuuray sidaasuu naarta dhexdeeda kolba meel isaga soo tuuray hadduu isdabay saasuu isu dabaya hadduu midi isdaray saasuu midi isu daraya ya wahaakada marka halkaana waxaa laga qaadanayaa qofku inuu naftiisa dilo ama intixaarka waxa loo yaqaana halistuu leeyahy walaysa calaa rajulin qof korkiina ma saara nadiru nadar kama saara fii maa laa yamlikuhu waxaanu waxa weeye lahayn eanu hantisnayn hadduu ku nadro tusaale ahaan waxaanu lahaynba inuu bixinaayo dee nadarkaasi mid waxa weeyaan fuulaya ma aha waayo mabale isagu fii maa laa yamliku wakadaalika waxaa soo gelaya qadar ahaan waxaanu maaragtay awooddaba u lahayn hadduu idhaa tusaale ahaan waxaan ku nadrayaa inaan tusaale ahaan waxaayo waxaa maaragtay hadduu ilaahay qofka ii bogsiiyo tusaale ahaan ama waxaa isiiyo ama xifdiga qur-aanka ii fududeeyo ama arrintaa kale uu isiiyo inaan duulo gebigayguba samada u duulo ya anoon waxyaabahan dee maaragtay la raacana isticmaalin dee ma soconayso waayo awood baan u lahayn qadar ahaan walacnu lmu'mini qofka mu'minkaa nacdashiisuna ka qatlihi waa dilkiisa oo kale muttafaqu calayh dilkiisaoo kale xaggeebay ka tahay xagga ismiga iyo dembiga oo dembiguu qofku ku mutaysanayo dilkii qofka oo kale ayuu nacdashiisana ku mutaysanayaa markaa shaahidkuna waa lacnu lmu'minkaasi weeye waa arrin khatar badan وعn أbي هurيرaةa رaضي الله عanه أنa رasuul الlahi slى الlaه عaليه وsلم qaala wuxuu uhi laa ynbغii uma haboono لصدiiqin qof صidiiqahoo ilaahay rumeeyo run badan an yakuuna inuu noqdo lacaanan mid lacdan badan ah oo nacdal badan rawaahu muslim taasi uma haboono hadday markaa mararka qaar ka dhacdo marmar ee wax la soo kulmay dartii dii allaba kuu roon yahay ta noocaasi sidiiqiyadii diidi mayso hase yeeshe eh lacaanan baa la yidhi waa facaalo waa siiqatu mubaalaga mid nacdal badan had iyo jeer wuxuu nacdalaa wa can abi dardaai radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa talaacanu laa yakuunu noqon maayo allacaanuuna kuwa nacdasha badani shufacaaa erge iyo walaa shuhadaaa markhaatiyo toona noqon maayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame rawaahu muslim qiyaamaha ergadoodana la aqbali maayo kuwo shafaaco qaadala noqon maayaan oo xataa hadday yihiin dad wanaagsan oo saalixiin ah oo ay shafaaco qaadayaan dad la derajo ahay oo wanaagsanay oo qiimo badnaa waxa weeye iyagu shafaaco qaadi maayaan oo nacdashaasi ay badinayeen baa ka reebaysa ama ka hor joogsanaysa inay waxa weeye ayaa loogu diidayaa inay shafaaco qaadaan markhaatina kici maayaan maalinka qiyaame oo sideedaba ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida ilaahayba qur-aanka ku sheegay waa markhaati kacayaan maalinka qiyaame litakunuu shuhadaaa cala annaas waayo wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaaa cala annaas oo rusushii ilaahay uu diray nebi nuuxiyo calayhi salaam ayaa ilaahay odhanaya ummaddan ma gaadhsiisay xaqii lagugu dhibo soo odhanaya haa saa iyagana la weydiinaya say odhanaya namuu soo gaadhsiin saa la odhanaya yaa kuu markhaatiyo soo odhanaya moxamed iyo ummaddiisa markhaatay waxa weeye u markhaati kacayaan oy maaragtay qirayaan inuu soo gaadhsiiyey waay markaa shuhadadaa maalinka qiyaamo markhaati kacaysana ka mid noqon maayaan وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا هايسكن عدلنا بلعنة الله نعدش إلهي نعدش إلهي كقول نعضي وكلا تصالانا يسكو أرننا ولا بغضبه عددي ستونا عرى إلهي كقول نعضي ولا بالنار هي النار تونا نار تقل من قبو يوحي لمن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث كناه waa xadiid maaragtay xasana weeye alimaamu alalbaniyu calayhi raxmat ullah wuu taxsiiniyey waxaanu leeyahay sheekh saliim qudhiisuna xasanun bishawaahidihi ayuu leeyay waa xasanun bishawaahidihi marka arrimahaasi iska ilaaliya dadka qaarna maaragtay waxay isku habaaraan dabka waaba isku habaaraan iyo cadhadaa ilaahay iyo nacdashiisa iyo waxyaabahaasoo dhanta hadduu isku habaaraan in la ysku habaaroo la ysku nacdala ma aha wa can ibni mascuudi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laysa almu'minu qofka mu'minka ah ee iimaankiisu kaamilka yahay ma aha biacaani ka ceebaynta badan ee durista badan aad wuxuu dura hadii jeeda dadka dhaleeceeye ee wuxuun ceebeeya wala lacaani ka nacdal badanahana maaha walaal faaxishi ka afka xunna ma aha ee wax xun oo maaragtay qariban ku hadla hadiyo jeer walaalbadiyi alfaaxishkan unbuu isna la macno noqonaya walaalbadiyi ka afka dheerna maaha ee waxyaaba xunxunoo laga xishooda ku hadla haday doonaan mararka qaar dhabba ha ahaadaane laakiin waxyaaba dee afka laga dhowraa jira moogta marka qofka waqixa maaha ee afka xun maaha rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun xasanun xadiidkana alimaamu alalbaniyu wuu saxiixiyey waayo sheekh saliim qudhiisuna saasoo kale wuxuu leeyahay waa xadiis saxiixa weeye marka qofka mu'minka ah arrimahani sifooyinkiisa ka mid maaha oo haddii iimaankiisu kaamil yahay iimaankiisaasi ayaa u diidaya inuu dacninta badiyo iyo durista iyo nacdasha iyo hadallada xunxun inuu badiyo iimaankiisaasaa u diidaya وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن شيئا إن العبد أدونك إذا لعن مركو نعدل شيئا وحون مركو نعدله هذا قف لما أولا وحون بالي وحو دون بها نغم سعيدة اللعنة السماء نعدل شوحي وكرتا إلى السماء حق سرائي كريس ويوكعيس fatuqlaqu waxaa la xidhayaa abwaabu samaai albaabada samadaa la xidhayaa duunahaa sokadeed albaabadii samadaa laga xidhayaa loo diidayaa inay gasho uma dabadeetana tahbitu waxay u soo degaysaa ila alardi dhulka fatuqlaqu waxaa la xidhayaa abwaabuhaa albaabadeedaa la xidhayaa samada albaabadeeda duunahaa sokadeed uma ta'khudu dabadeeta waxa ay qaadaysaa yemiinan midig iyo wa shimaalan bidix oo xagga midig bay mar u kacaysaa marna xaggan bidix bay u kacaysaa iyadoo doonaysa meel ay gasho fa idaa lam tajid marka ay weydo ee aanay helin masaaqan ay maslakan meelay marto ama madkhal meel ay gasho markay weydo rajacat waxay u noqonaysaa ila aladii lucina kii la nacdale xaggiisay u noqonaysa lucina ee almalcuun fain kaana hadduu yahay ahlan lidaalika nacdashaa la nacdale hadduu ehel u yahay hee ay laxiqathu de soo qadar isagay haleelaysaa markaa ku fuulaysaa wa ilaa haddii kaloo aanu ehelu ahayna rajacat waxay u noqonaysaa ilaa qaa'ilihaa qofkii yidhi bay u noqonaysaa rawaahu abu daawuud marka nacdashii wax la nacdalaayey cidla iska mari mayso alimaamu alalbaniyuna xadiidka taxsiin uu taxsiiniyo xasanahu alalbani sheekh saliimna wuxuu leeyahay xasanun ligayrihi waa yahay marka dee nacdashi in aada iyo aada laysaga ilaaliya halkaa laga qaadanayaa oo wixii la nacdalaayo maaragta la yska hubsado sababtoo ah waxaa la yidhi waran kugu soo noqon doono lama rideeyo nacdashii cidda aada nacdashay haddaanay ehelba u ahayn meel kale qaban maysa adiga qudhaadii bay kugu soo noqonaysa oo ay kugu habsanaysa wa can cimraana bni lxusayni radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi baynamaa rasuulu llah iyadoo rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam fii bacdi asfaarihi safaradiisii barh ka mida uu ku sugan yahay wa imra'atun haweene haweenaydaasoo min alansaari ansaar ka midina calaa naaqatin halay fuushan tahay inan bay ahayde gaashaanti dhalinyare fadajirat way karaahsatay oo markaa way u cadhootay hashi oo falacanathaa way nacdashay oo maaragtay waxa weeyeen inuu dee socodkeedu gaabtay iyo inay dhirta ku baydhbaydhiyo siday noqotayba way adigu markaa hiiftay oo falacanathaa way nacdashay ilaah u nacdal bay tiri wa samica daalika hadalkaasi ayuu maqlay rasuulu llahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalama faqaala wuxuu uhi khuduu qaada maa calayhaa waxa saaran waxa alaabee saaran hashan kala dega oo wadacuuhaa iska sii daayo ka taga iyada fa inahaa malcuunatu way nacdalanta iskaga taga sidii baa dabadeetana lagu sameeyo inta qofkii iyo wixii kale alaabee saaraa laga dejiyey ayaa faraa laga qaada qaala cimraanu cimraan wuxuu ihi fakaanii waxaad imoodaa araahaa inaan hashii arkaayo alaana hadda sidaan macnii u tasawurteen u xifdiyey tamshi iyadoo soconaysa fi naasi dadka dhexdoodii iska soconaysa maa yacridu laha axadun qofna uma bambaxahay cid alle cid fuulaysa iyo cid wax saaraysa midnaba ma jiro dadka iska dhex socota oo iska sanqarhsanaysa rawaahu muslimuun markaa xadiidkana wuxuu daliilu yahay xoolaha qudhoodu inaanay ahayn in la nacdalo xoolihii qofku uu raranayey ama uu isticmaalayo kuwii kaleba in la nacdalaa ma banaana wa can abi barzata nadlata bni cubaydin alaslamiyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi baynama wakti jaariyatun inani calaa naaqatin hal ay saaray hashaasoo calayhaa korkeeda uu saaraa ama uu ku sugnaa bacdu mataaci lqowmi alaabtii dadka barhkood ay ku sugnayd oo alaabtii dadku ay wateen ee ay maaragtay safarka u siteen dartii wax ka mida ayaa hashaasi saaraay oo siday id wakhtigaaba basurat waxay aragtay gabadhii neefka saarayd binabiyi nebigii bay aragtay sala allahu calayhi wasalam watadaayaqa waxaana ku cidhiidhiyoomay bihim iyaga aljabalu buurti markaa dabadeetana waxay doontay inay hore u socoto ay rasuulka dhaafto fa qaalat waxay tidhi xal bay tidhi xal waa kelmadee geela lagu sajriye ama maaragtay inagu hah iyo waxyaabaha la midkaa baynu nidhaahnaa xal bay tidhi allaahumma alcanha ilaahay ou nacdal faqaala nabiyu nabigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam laa tusaaxibna yaanayna raaci naaqatun hal naaqatun calayhaa lacnatun laa tusaaxibna yaanayna raaci naaqatun hali hashaasoo calayhaa korkeeda ay ku sugan tahay lacnatu nacdali hal la nacdalay yaanayna raacin macnay nama raacayso haddii laa tusaaxibuna la yidhahdo bedel la godano waa nama raacayso oo macnii khabarun bimacnaa nahyi weeye rawaahu muslim waa tahay xadiidkana kii hore waa isku qisa bay sheegayaan labada xadiid weeye waaya qaala wuxuu uhi qowluhu uu yidhi xal bifatxi lxaa'i lmuhmalati wa iskaani laami wa hiya kalimatu lisajri libili waa kelmad geela lagu eriyo waclam waxaad ogaataa ana hada alxadiida xadiidkani qad yustashkalu macnaahu macnihiisa in la ishkaaliyo ishkaal lagu soo arooriyo ayaa iska dhici karta walaa ishkaala fiihi ishkaalla kuma sugna bal ilmuraadu ujeeddada looga jeedaa waxa weeye wallaahu aclame annahyu reebista rasuulku reebe an tusaaxibahum inay raacdo tilka naaqatu hashaas inay raacdo walaysa fiihi laakiin kuma sugna xadiidka nahyu reebis can bayciha wa dabxiha wa rukuubiha fii gayri suxbati nabiyi sala allahu calayhi wasalam nahyi la yska nahiyey in markaa waxa weeye la iibiyo iyo in la gowraco ama la qasho iyo in la fuulo iyadoo aan rasuulka lala raacahayn sala allahu calayhi wasalam waxyaabahaasi nahyi la yska nahiyey kuma sugna xadiidka bal kullu daalika dhammaanba kaa la soo sheegayo wamaa siwaahu waxa ka soo hadhay oo min atasarufaati tasarufaad ahaaday jaa-isu mid bannaan weeye laa manca minhu diidis laysu diidayna ma jirto ilaa min musaaxabatihi rasuulka in lala raaca mooyaane sala allahu alay wasalam biha hasha lianna haadihi tasarufaati maxaa yeelay tasarufaadka noocana in meel kale loo fuulo iyo in la qasho iyo in la iibiyo iyo in si kale loogu tasarufo kullahaa dhammaanteedba kaanat waxay ahayd jaa-isa mid bannaan bay markii hore ahay famunica waxaa la diiday bacdu minhaa bar ka midaa la diiday markii hore macalin rasuulka lala raacaa way bannaanaydoo dee waa tan rasuulka lala soo raacayba ha yeeshee markii la nacdalay ayaa waxa markaa la diiday in rasuulka sala allahu calayhi wasalama ashaa nacdalan lala soo raaco fabaqiya albaaqi baaqigu wuxuu ku hadhay calaa maa kaana sidii uu ahaa macnii intaa la diiday mooye inta kale tasarufaadka kale waa jaa'is buu leeyahay wallahu aclam waay taana sidaasuu uga jawaabay baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi lmacaasi hayri lmucayaniina masaladaa hore ama baabkaa hore cid mucayana lama nacdali karuu sheekhu yidhi sidaa sheekhu uu maray ama uu ku nuxnuuxsadayna waa sida ahlulcilmi fara badan ay maraan laakiin waxaa jira qowl kale bacdu ahlilcilmi ay qabaan oo odhanaya cid gaara qudheeda waa la nacdali karaa haddii waxa weeye ay tahay cid nacdasha mutaysatay iyaga qudhooduna adilo ay xujaysteen baa jirta oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka asaxay dad gaara inuu nacdalay way ka asaxday marka calaa kulli xaal qowlkaasina waa mid jira weeye baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi lmacaasi hayri lmucayaniina wuxuu baabu yahay banaaniday bannaan tahay in la nacdalo asxaabi lmacaasi dadka asxaabulmacaasiga ah ee hayri lmucayaniina mucayaniinta aan ahayn qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi alaa hooye lacnat ullah nacdasha ilaahay cala aalimiina aalimiinta korkooda ha ku habsato ha ahaato wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi faadana waxaa dhawaaqay muadinu mid dhawaaqa baynahum ka dhawaaqay waxaanu ku dhawaaqaya lacnat ullah nacdasha ilaahay cala aalimiina aalimiinta korkooda ha ahaato wa habata waxaa ku sugnaaday fi صaxiixi صaxiixa waa muslimkee ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yihi lacana allah ilaahay ha nacdalaal waasilata haweenayda markaa timaha xidhiidhisee tima aanay lahayn isku xidhiidhisa iyo wlmustawsilata timaha in loo xidhiidhiyo tadalabtaba marka mid gaara ma nacdaline si guud cidda sidaa samaysu si guud u nacdalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam nacdashuna sideedaba marka la leeya ilaahay ha nacdalo waa atardu walibcaadu can raxmat illaah waa in maaragtay raxmadda ilaahay laga fogeeyo ilaahay naxariistiisa uu ka fogeeyo inuu u naxariisan ayaa lagu habaaraya marka le ilahay ha ku nacdalo kale tusaalahaan waay laakiin xagga dadka markay nacdashu ka timaado waa bimacnaa sabi weeye waa ducaa caydii iyo habaarkii iyo unbay noqonaysa wa annahu qaala waxaa kaloo rasuul ka sugnaaday inuu yihi lacana allahu ilaahay ha nacdala aakila riba ribada ka cuna muslim baa wariyey weliba ka cuno oo keliya ma ahayne xadiidku qaar kalena waa la sheegay ka cuno iyo ka cunsiye iyo ka wakiilka u ah iyo ka waxa weeyaan maaragtay kuwa markhaatiyada ka ah iyo waxaasoo dhan bu xadiidku sheegi wa annahu lacana iyo inuu nacdalay almusawiriina kuwa wax sawira waxyaabaha nool sawira bukhaari baa wariyey wa annahu qaala inuu yidhi baa ka sugnaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam lacana allahu ilaahay ha nacdalo man gayara qofka dooriye bedela manaara alardi soodimaha dhulka ay xuduudaha dhulka xuduuddeeda dadka xuquuqdooda iyo inta ay qof waliba leeyahay kala soocaysa beerahooda iyo jagooyinkooda iyo waxyaabahaasoo kale cidda doorisa ilaahay ha nacdalo wa annahu qaala waxaa kaloo ka sugnaaday inuu yihi lacana allah ilaahay ha nacdalaa saariqa tuuga yasriqu xadaya albaydata qumbaha xadaya muslim baa wariyey wax yaroo taafiho xadaya kolkaasaa gacantiisa la jaraya wa annahu qaala inuu inuu yidhi baa markaa waxa weeye soo ka sugnaatay lacana allahu ilaaha nacdala man lacana qofka nacdala waalidayhi labadiisa waalid horaynu usoo maray markaa xadiidkaas iyo siduu u nacdalaayo markii la weydiiyey walacana allahu ilaahay ha nacdala ayaa sidoo kale rasuulku uhi man dabaxa qofka wuxuu gowraca ligayr ilahi ilaahay cid aan ahayn cid ay doontaba haata ayankan madaxweyne ha noqdo sheekh ha noqdo weli ha noqdo junuud iyo jin ha noqdo hadduu doono wuxuu doono ha noqdo wa annahu qaala iyo inuu yidhi baa ka sugnaatay man axdatha qofka ku soo darisiiye fiiha madiina dhexdeeda xadathan wax la soo darisiiye qofka ku soo darisiiya tusaale ahaan waxa weeye dad ku laaya ama maaragtay dhiigag xaqdaraa ku daadiya ama bidaciyo waxyaaba noocaasa ku keena aw aawaa ama soo hooyo muxdithan mid wax soo darisiiye facalayhi korkiisa ha ahaata lacnat ullah waalmalaa'ikati wannaasi ajmaciina nacdasha ilaah iyo ta malaa'igta iyo ta dadkao dhame korkiisa ahaato wa annahu qaala inuu yidhi baa soo aroortay allaahuma allah ilcan nacdaloo naxariistaada ka fogay ricla nimanka laydha iyo wadakwaana iyo wacusayata casaw llaha ilaahay bay caasiyeen iyo warasuulahu rasuulkiisa muslim baa wariyey wahaadihi tanina halaau qabaa'ila saddex qabiilo weeyo min alcarabi carabta ka mid a markii quraadii u diray ee marka ay gamta ka dhigeen raggii quraada ahaa ayuu rasuulku sala allahu alayhi wasalam qunuuday oo bil buu qunuudayuu marka habaaray wa annahu qaala iyo inuu yidhi baa ka sugnaatay lacana allahu ilaahay ha nacdala alyahuuda yahuude ittakhaduu qubuura ambiyaaihi masaajida xabaalihii ambiyadooday masaajida ka samaysteen waaya wuxuu markaa u nacdalayay isagoo ummadiisa uga digaya inay iyaguna saasoo kale sameeye saasoo kale sameeyeen bukhaariyo muslim baa wariye kaana iyo wa annahu waxaa ka sugnaatay annahu rasuulku lacana inuu nacdalay almutashabihiina kuwa isku shabahay min arijaali ragga ka mida binasaa'i dumarka isku shabaha iyo walmutashabihaati kuwa isku shabaha min anasaa'i dumarka xaala ay ka mid yihiin birijaali ragga bukhaari baa wariye kaana wa jamiicu haadihi alfaadi alfaadan dhammaantood fii saxiixi saxiixay ku jirta bacduhaa barhkeed fii saxiixay bukhaariyi wa muslim bukhaariyo muslimba way ku jirtaa wa bacduhaa fii axadihimaa barhkoodna alfaadan iyo eryadan aynu soo qaadannay barhkoodna midkood bay ku jiraan labada saxiix midkood ayay ku jirtaa wa inamaa qasadtu waxaan u qastay alikhtisaara inaan ku soo gaabiyo bilishaarati ilayha inaynu tilmaano saadkuru waana sheegi doonaa mucdamahaa badideeda fii abwaabiha abwaabteedaan ku sheegi doonaa min hada kitaabi kitaabkan ka mida in sha allahu tacaala marka xadiidtaasoo dhan waxaa loo xujaysanayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam dad asxaabulmacaasiya inuu si guud u nacdalay cidda sidaa samaysa ilaahay ha nacdalo cidda sidaa samaysa ilaahay ha nacdalo marka asxaabulmacaasigaa si guud in loo nacdali karaa laga qaadanayaa alkan waay laakiin si gaara wuxuu sheekhu leeyahay maya sidaa gaarka ah waxaynu soo sheegnay inuu khilaaf ku jiro laakiin ee waxaa laga soo reebayaa ciddii markaa ay sugnaatay inay dee gaalnimo ku baxeen oo kale waa la nacdali karaa bay leeyihin ahlulcilmigu fircoon oo kale gaalnimu ku baxay soo maha waa la hubaa abujahal oo kale gaalnimu ku baxay waa la hubaa ciddii la hubo inuu gaalnimo ku baxay waa la nacdali karaa laakiin ciddii kale maya baabu taxriimi sabi lmuslimi bikayri xaqin qofka muslimkaa in xaqdarro lagu caayo yaa xarimista la xarimay ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi waladiina kuwa yu'duuna almu'miniina ragga mu'miniintaa dhibaaya iyo walmu'minaati dumarka mu'minaadkaa bikayri maktasabuu waxay kasbadeen waxaan ahayn ku dhibaya faqad ixtamaluu waxay tunka u riteen buhtaanan been abuurad iyo waisman dembi mubiinan cad وعن بن مسعوuد رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم sباaب المسلم qofka مسلمkaa caydiisu فسوq فاasiqnimo weeye oo waa فsqigu waa الkخhروج عaن طاacaة اللahi وarasuuله طaacada ilah iyo rasuulkiisa in laga baxaa فsqi laydhaah curfiga شharciga marka la eegana فsqigu wuu ka daran yahay oo wuu ka wan yahay cisyaanka فsuuqu weeye waa فaasiqnimo وqitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun gaalnimo weeye muttafaqu calayh in lala dagaalamaana waaba kufri kufrigaasina waa kufrun duuna kufri waa kufrigii maaragtay gaalnimada weyne diinta lagaga baxayo ka sokeeyey waay xadiidkanna bukhaari baa ku soo aroorinaya bilowga saxiixiisa iyo meelo kaleba waxaan u deliishaday xadiidkan saxaabigii la odhan jiray abu waa'il oo ka mid ahaa taabiciintii qiimaha badnayd ardaygii cabdillahi bin mascuudna ahaa alraddu cala almurji'a imanka murji'ada la idhaahdo la idhaahdo camalku iimaanka ka mid maaha radinuu radiyayo ayuu maaragtay u xujaystay markii kuwaa la weydiiyey wa can abi darin radi allahu canhu annahu samica wuxuu maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay laa yarmi rajulu rajula bilfisqi aw ilkufri laa yarmi kuma gano rajulu nin rajulan qof kale nin kale bilfisqi fisqi kuma gano aw ilkufri ama gaalnimo kuma gano ilaa hadduuse ku gano irtadat calayhi isagay ku soo noqonaysa in lam yakun haddaanu ahayn saaxibuhu saaxiibkii macnihii kaa uu ku ganay kadaalika sidaa rawaahu lbukhaari marka qofkii haddii la- fisqi lagu gano ama kufri lagu gano ama la idhaaho cadowgii ilaahay ow iyo wixii la mid ah waay oo ciddaa lagu ganay sidaasi aanay ahayn ciddii gantay ee marka hore ay ka soo fushay ay ku soo noqonayso marka halkaasi waxaa laga qaadanayaa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo dadka fisqi ama kufri ama bidco ama nacdal waxyaabaha noocaasa ganista lagu ganaayo in aad iyo aad la ysaga hubsado وعn أbي هuريرaةa رaضي الله عanه أنa رasuul الlahi slى الlaه عaلaيه وsلم qاala wuxuu uhi almutasaabaani labada iscaayaya caytamaya maa qaala waxay idhaahdaan facala اlbaadi minhuma ka bilaabay ee ka mida ayuu saaran yahay kii bilaabay tacadiga iyo cayda ayuu saaran yahay xatىa yactadiya ilaa uu ka xadgudbaayo almaظlumu ka la dulmiya rawaahu mslim inta uu ka xadgudbaayo kii maظluumka aha tusaale ahaan mid baa qof kale cay ku bilaabay kii uu ku bilaabay intii leegun buu ku celiyaa dembiga halkaa ka dhaca kii bilaabay unba iska leh ya tusaale ahaan wuxuu ihi sidanaa tay adna sidanaa tay unbuu ugu jawaaba sidan kalea tay adna saasaa tay waay laakiin hadduu isagina maaragtay dee ka badbadiyo tusaale ahaan oo markuu kelmad ku idhaahdo uu laba ugu jawaabo ama saddex ama ka badan markaa waxa weeye dembigii qof waliba dembigiisii buu yeelanaya isna dembigii buu la qaybsanaya wa canhu qaala wuxuu uhi utiya nabiyu nebiga waxaa loo keenay salى اllahu alayhi wasalama birajulin ninkaasoo qad shariba cabay sharaab khamri cabay ayaa loo keenay qaala wuxuu dabadeetay idribuuhu garaaca qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu ihi faminaa waxaa naga mid ahaa addaaribu midku garaacaya biyadihi gacantiisa iyo wadaaribu midku garaacaya binaclihi kabtiisa iyo wadaaribu mid ku garaacaya bihawbihi maradiisa midba wax buu la galay falama insarafa markii uu gadoomay ee dee waxa weeye garaaci loo dhameeyey qaala bacdu lqowmi raggii bar ka mid ah waxay idhahdeen akhzaaka allah alla ha ku hoojiyo alla ha ku hoojiyo lafdigii kale wuxuu sheegaya badanaa inta la keenay ee kolba maarka qaala wuxuu dabadeetay rasuulku uhi laa taquulu haadaa sidaa ha odhanina laa tuciinuu calayhi shayطaana shaydaanka ha ugu kaalmaynina rawaahu lbukhaariyu wa muslim shaydaankii marka horeba duufsaday ya ee gaadhsiiyey inuu maaragtay khamrigaa cabo dembigaa weynuu ku dhaco imakana ha ugu caawinine ka daaye ku caawinine ka daaye marka xadiidka waxaa laga qaadanaya akhzaaka laahudaa inaan qofka lagu odhanahayn iyo wixii la mid ah laguma odhanayo waxaa kaloo laga qaadanaya kabaa'irta waaweyn qofka sameeyo haddii aanu xalaashan inaanu ku gaaloobahay an an abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay xaaluu leeyahay man qadafa qofka qadfa mamluukahu addoonkiisa ku qadfa bizina zina ku gana markaas ee ku qadfa isagoo aan xaqiiqo ahayn oon zinaysan markaa zina ku gana idha waad sinaysato yuqaamu calayhi alxaddu xadkaa laga oogaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xadkaa laga oogaya maalinka qiyaame xadkaa laga jaraya xadulqadafka ah ilaa an yakuuna kamaa qaala sidaa uu yihi inuu yahay mooyaane muttafaqun calayh marka addoommihii inaan layska qadfahayn oo maaragtay aanay bannaanayn taasi ayaa laga qaadanaya dee qofkan addoon ba ahaynna waa saasoo kale isaguna ma banaana in cidun layska qadfa ama sina layskaga ganaa hada laa yajuuz wallahu aclam waxkama sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbih intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين